أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda amni ee dalka kenya ayaa sii xumaanaysa xilli dowladda sildhiibiyadda jarmarka muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalkaas dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baaya askarta dowladda xabashada etoobiya ee ka howlgala gobolka tigre ayaa gudood sameeyey iyagoona xirtay waddooyinka ugu muhiimsan gobolkaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarasho ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna xaaladda amni ee dalka kenya ayaa sii xumaanaysa xilli dowladda sildhiibiyadda jarmalka muwaadiniinteeda ay uga digtay inay u safraan dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo hay walaalkeen cali yare dowladda jarmalka ayaa soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda ku sugan gudaha kenya iyo kuwa u safraya iyadoo sheegtay inay xilligani jiraan khataro waaweyn oo ay ka mid yihiin weeraro ay fulin karaan ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda baarliin ayaa lagu sheegay in dadka jarmalka looga baahan yahay inay muujiyaan feejignaan islamarkaana ay ka digtoonaadaan khatarahaasi goobaha la tilmaamay ee dadka jarmalka ah looga digay inay ka agdhowaadaan waxaa ka mid ah hoteelada iyo baararka ay dadku isugu yimaadaan suuqyada waaweyn iyo goobaha gaadiidka laga raaco iyadoo sidoo kale si gaar ah uga digtay inay u dhowaadaan xuduudbeenaadka u dhexeeya labada dal gobolada biringo turkana iyo kuwo kale ayay si gaar ah uga digtay wasaaradda arrimaha dibadda jarmalka in loo safro waxaa jira weeraro argagixiso oo ka dhici kara gudaha kenya kooxda al-shabaab ayaa ku hanjabtay inay weeraro ka geysan doonto kenya si ay uga argudato ka qaybgalka ciidanka kenya ee howlgalka eusom ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xukuumadda baarliin arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo sannaddii lasoo dhaafay sidan oo kale dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ay soo saareen digniino isdabajoog ah oo ku socda muwaadiniintooda kuwaas oo ka cabsi qaba weeraro uga yimaada mujaahidiinta tan iyo markii sanadkii labada kun kow iyo toban ay xukuumadda saliibiyadda ah ee kenya ay kusoo biirtay duulaanka shadalodirnimo ee lagu soo qaaday soomaaliya ayay mujaahidiintu waxa ay qaadeen silsilado howlgallo ah oo dadka kenyaanka ah lagu dareensiinayo inaysan amni heli doonin ilaa ciidamadooda ay gumaysi ku joogaan qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baaye ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee burjaad ee hoos tagta magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada baaye dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana waqa rasaasta dagaalka si aadaaha looga maqlayay gooba ka fogfog deegaankaas askarta dowladda xabashada etoobiya ee ka howlgala gobolka tigre ayaa guduud sameeyey iyagoona xirtay waddooyinka ugu muhiimsan gobolkaas nuur cali warsame uushiiba ayaa inoo faahfaahinaya banaanbax ciidan oo aada u ballaaran ayaa si xiriir ah uga socda magaalooyinka waaweyn ee hoostaga deegaanada uu ka arrimiyo maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya ciidamada ka amar qaata maamulka waabey axmed usoo magacaabay gobolka tigre ayay wararku sheegayaan inay xireen waddooyinka muhiimka ah ee gobolka kadib markii ay ka gadoodeen duruufo dhaqaale oo daran oo soo wajahday sannadihii u dambeeyey waxaa weli xiran waddooyinka halbowlaha ah ee caasimadda maamulkaasi ee maqalla iyo sidoo kale jidadka waaweyn ee magaalooyinka wikro iyo adigaraad iyadoo ciidamadan gadoodsanyi ay sidoo kale xayiraad buuxda saareen isku socodka jidka isku xira caasimadda maqalla iyo magaalada almaata madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee tigre jenaraalka lagu magacaabo tadese wareede oo raba inuu xaaladda dejiyo ayaa si toosa ula hadlay ciidamada waxaana uu baaq u diray bulshada dadweynaha gobolkaasi balse mudaaharaadku ma uusan joogsan waxaanay u muuqdaan inay sii xogaysteen degmada agula oo qiyaastii shan iyo soddon kilomitir waqooyi bari kaga beegan caasimadda maqalla ayaa sidoo kale isku socodka uu kala xiran yahay waxaana ciidamada cariisani ay ka shanqariyeen inay ka rajo dhigeen xaaladda nololeed ee sii xumaanaysa iyo ballanqaadyada beenta ah ee maamulkaasi banaanbaxyadan ayaa ku soo aadaya xilli gobolka tigray uu ka jiro dhaqdhaqaaq xooggan oo colaadeed oo u dhexeeya maleeshiyaadka mucaaradka ee t b l f iyo ciidanka xabashada etoobiya halka ciidamada eritereya iyo kuwa etoobiya ay qarka u saaran yihiin inay ku dagaalamaan xuduudda labadaasi dal guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarasho ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan منبع العلوم قرض ولا تنحرف عنها قد تطورت وتمتاز بالعلوم ما أبصرت ما يساوي من معايد بها من منها تخرج تقتضي به guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dardargelinaya goobaha waxbarashada ee qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ayaa gaaray deegaanka show ee hoostaga degmada jaralaqsi ee wilaayada hiiraan howlahan dardargelinta ah ee guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay ka bilaabeen wilaayada islaamiga hiiraan iyo qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ayaa loogu magacdaray shaxdul himam liahlil qimam waxaana jiray ujeedooyin ay xambaarsaneed dhiirigelintan ay sameynayeen guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaana ka mid ahaa in kor loo qaada mustawaha aqooneed iyo midka thaqaafe ee bulshada in la qiimeeyo habsame u socodka waxbarashada wilaayaadka ay booqdeen in loo sameeyo dhiirigelin iyo garab istaag mu'asasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaa guddigan intii ay ku sugnaayeen deegaanka show ay booqdeen macadka qurduba faraciisa deegaanka show iyagoona halkaasi dowro ugu qabtay ardayda macadka waxaana ardaydu ay sameeyeen soo dhoweyn ay guddigan u sameynayeen mid ka mid a gabdhaha macadka ayaa khudbad ku bixisay luqadda carabiga oo soo dhoweyn aheyd ka jeedisay munaasabadii dowrada loogu soo xirayay حضورنا الكرام فمن دواعي الغضبة والسرور في هذا المقام أن نرحب لجنة من مكتب التربية والتعليم لحركة شباب المجاهدين أطال الله بقاءه فينا وأدام الله عزه ما كر الجديدان أهلا وسهلا والسلام عليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم أهلا وسهلا والوئام عليكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم فإن مما يسعدنا ويشرفنا في هذا المقام أن نقدم أسمى كلمة الشكر والعرفان إلى مسؤولي مكتب التربية والتعليم كلله المولى بالحفظ والرعاية معترفين بدورهم البارز وجهودهم الفعال في تدوير تعليمنا وتنشيد دراستنا جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجعل الجنة الفردوس مسواهم guddigan ayaa tartan aqooneed xiise badan u qabtay ardayda macadka kuwaasoo loo qeybiyey laba qeybood oo kale ahaa wiilasha iyo gabdhaha waxaana wiilasha loogu magacdaray sheekh xasan barsane halka gabdhahana loogu magacdaray caaisha tartanka ayaana ahaa mid xiise badan waxaana uu u dhacay sidan waxaan aadi doonnaa xagga iyo juquraafiga oo qayb ka ah mawaadda lagu barto macadka qurduba waxaa iskale majmuucada alif majmuucatu caayishat bint abibakar su'aasha si fiican ha u dhegaystaan su'aashu waxay leedahay ma alwasaa'ilu alatii istakhdamaha almujaribuuna limacrifati alkown قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ومنى معلن وأنا ترتمى معدك قرضوة وأنا ترتمى قراها مجموعة عائشة هذا سؤال الجواب تيدي اسكودايا وثلاثة وهي القمر الصناعي التلسكوب الرادار قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت su-aashii la weydiiyey dhanka majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacala canhuma ee ka imaanaysa dhanka maadada juqraafiga waxay ku jawaabtay saddexda aaladood ee noo soo sheegtay raadeerada iyo dayaxgacmeedyada iyo teliskoobka waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت su-aashan waxay ka imaanaysaa maadada culuumka ama sayniska su-aasha waxay leedahay si fiican u dhegaysta majmuucada sheekh xasan barsane udkur acdaa aljihaazi tanafusi قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت anigoo ku socda majmuucada sheekh xasan barsane oona dhigto macad qordoba magaciiguna uu yahay abdiraxmaan sheekh cabdille su-aashan haddaa isku dayo jawaabteedu waxay tahay alriyaataan alanf alkhasafatu alhawaa'iya قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت majmuucada wiilasha ee sheekh xasan barsane waxay uga jawaabeen saddex waa sankii iyo sambabadii iyo hungurigii ama tubadii dheereed ee hawada maraysay jawaabtu waa mid saxa waxayna ku guulaysteen laba darajo mid ka mida odayaasha deegaanka show ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona maktabka ka codsaday inay sii dardargeliyaan dhiiragelinta waxbarashada ee ku aadan goobaha waxbarasho ee maktabka uu gacanta ku hayo ilaahayga nicmadaasna sii ayaan ku mahadinaynaa ee, mahad bilow iyo dhammaad midna aan lahayn intaas kadib maktabka tarbiya tacliim oona soo booqday oo martii noo ahay maalmahanba noo joogi waa mahadsan yihiin ilaahay khayrkooda ha badayaan leenahay waxaan codsanaynaa inuu dadaalkaas maanta la wado oo waxbarashada kor loo qaado oo ma aragtay lama laabo la afar laabo ayaan codsanaynaa ugu dambeyntii waxaa jiray jaa-isooyin iyo abaalmarino la siinayay ardaydii ku guulaysatay tartankii loo qabtay waxaana tartankii ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka show ku guulaystay wiilasha kuwaasoo la siiyey abaalmarino qaali ah waxaa sidoo kale abaalmarino qaali ah la siiyey gabdhihii tartanka galay inkastoo laga guulaystay haddana waxaa la siiyey abaalmarino dhiirigelin ah maadaama ay la yimaadeen juhdi iyo dadaal dheeraada waxaa xusid mudan sidoo kale in hadyado qaali ah oo u badnaa qalabka waxbarashada guddigan ay gaarsiinayeen goobaha waxbarasho ayay booqdeen taasoo dhiirigelin u ahayd macallimiinta iyo ardayda intaba
العلوم قرد ولا تنحرف عنها قد تضورت وتمتاز بالعلوم ما أبصرت ما يساوي من معايد بها من منها تخرج تقتضي به
mahadsanid abuxasaan warkii fiidnimihee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh